ugu horeyntii waa salaamahayaa bahda video maanta iyo shacbiga dhegeysanahaya annagu hogaanahay jamhuuriga soomaaliyeed waxaan aaminsanahay oo qabnaa waxa shacbiga soomaaliyeed ay leeyihiin oo iyaga masiirkooda ah in horta la ogaado in iyaga ay ka go-do oo shacbiga soomaaliyeed waana isdooran karaa waana yani maaragtay isudaamin karaa waana heshin karaa si aan anagu qabno laakiin waxaad moodaa in arrintaas dadka qaarkiid oo la odran karo shacbiga aysa kalsooni ku haysan in ay yani maaragtay u adeegsanayaan shacbigii ummado kale ama dawlado kale waxaana la rabaa wixii shacbiga soomaaliyeed ay raalli ku yihiin oo iyagu yani maaragtay ay dantooda u arkaan unbaa saldhig noqonahaya laakiin qoomiyado kale nin soo taxsaday oo yani maaragtay qaabab kale xukunka ku qabta annaguna wuu ognahay isaguna isma mooga waxaweye kalsooni shacabkaaga iyo dadkaaga iyo dalkaaga ayaa maaragtay lagu dardaa iyadaa kalsooni leh laakiin wax shisheeya kugu riixayo wax shisheeya kugu hiilinayo wax shisheeya yani maaragtay adiga danta uu kaa leeyahay adiga unbuu ku basilaya risoole shacbigaa buu kaa horkeenayaa nin uu adiga ku kor saaro ama uu kaa hor keeno oo adiga aqalyo isxigtaan buu beri soo sharaxayaa marka annagu waxaan qabnaa waxa dibadaha loola wareegahayo oo yani maaragtay masiirka iyo dalka ah waxaan qabnaa inay ku haboon yihiin dalka gudihiisa shirarka ka dhacahaya dowlaha annagu waxaan qabnaa inaysa shacbiga dan u ahayn shacbigu waxma diidin shacbigu hogaan wuu dooran karaa aqoon-yahan waa leenahay dastuur waa samaysan karaa dad yani maaragtay aqoontaa iyo heerkaas leh maanta waa nagu jiraan ma garanayno annagu dadka shacbigoodii kalsoonida ay ka waayeen dowlaha yani maaragtay xoogga u raadsanahaya oo shacbigii shacbi kale ku qabsanahaya kulley waxa weeye annaguna ma moogin iyaguna isma mooga ilaahayna waa ogyahay waxaan isleeyahay nolol ma ahan iyadana waxu tari mayso shacbiga soomaaliyeedna maalin unbuu ka maaragtay arrintaasi ka rogi doonaa marka annagu danta iyo shacbiga soomaaliya maslaxadiisa aad iyo aad baan u jecelahay waana jeclaan lahayn in soomaalidu wada hadasho waa jeclaan lahayn in xaqiiqa dhabtaa ka jirta soomaaliya meel la keeno ee aan yani maaragtay dad kale loo washiiqoon waan ognahay ummado badan baa maaragtay soomaaliya faraha kula jirta waan ognahay in qaramada midoobay ay lug ku leedahay sheekada soomaaliya waan ognahay in ay yani maaragtay rabto iyadu inay diyaariso xitaa axdaabkii doorashooyinkoodii iyo xeerarkoodii in qaramada midoobey ay maamusho oo ay diiwaan geliso xisbiyadii waa wax yani maaragtay adduunka aan laga arkin waa wax bahbil ah waa wax ninka yani xisbiga sheeganaya oo u a-ka ama u n impos kasoo diiwaan gelinaya oo dhahaya xisbi baan ahay aniga saana u sheegaya dadkiisii intuu wax ka geli waayey ka diiwaan gelinaya ayaa aad yani diblomaasiyad ku joogta dalka waa aad iyo aad maaragtay wax badan oo mushakaraa weeye marka annagu waxaan isleenahay arrinta soomaali hadii loo daayo faa'iidaa soo dhalanaysa inta gacan kuriniska iyo dibadaha wax laga soo waariday iyo qof yani maaragtay qaabka uu ka yimi aan dagana garanaynin oo magaciisa la maqlay la keenayo waxa weeye shacbigu dulmigii uu ku jiray weli ku jiraa maalin buuba isku rogi doonaa marka annagu de wixii wax kastana waxaan ka horaysiinaya nabadda iyo islaamka iyo wadahadalka iyo wax kasta in yani maaragtay soomaalidu ku wada hadasho miiska korkiisa iyadana yani maaragtay loo madax banneeyo ayada in ka tashato laakiin annagu waxaan isleenahay inta ciidamadaas shisheeye wadanka jiraan inta hadda joogfalka iyo dhibaatada wadanka dhexdiisa ay ka socoto inta dagaaladaas yani maaragtay soomaalidii la isku jirinayo oo yani maaragtay aan isleenahay dan uma aha shacbiga soomaaliyeed ay socoto adeer waxa weeye waxa la isu sheegaya waa wax maaragtay iska mashaariic ah maalin walbana dowlad baa imaanaysa waxay leedahay magaxaasa soomaaliya hayna iyadaa ku tuubsanaysa iyadaa wax ku raadsanaysa halka soomaaliyeed lama hayo ilaa hadda waana soo dhaweyneynaa anagu wixii wax kasta ha xumaadaan ama ha wanaagsanaan nabad wixii salka ku haya ayaan mar kasta muhiimadda siinayna maanta
marka loo fiiriyo guddoomiye xaaladaha arrimaha soomaaliya waa ay xekiran yihiin inkastoo haatan dadaal fara badan ay wadaan ciidamada dawladda kumeel gaarka iyo kuwa amisom oo iyagu haatan gacan kuhaynta gobolada degmooyinka dalka soomaaliya o dhanba rajo weyn ka qaba taa miyaa idinka u arkin in haatan ay arrimahaasi ay yihiin kuwo yadiiladaba shacbiga soomaaliya u tilmaamaya
runtii waan jeclaan lahaa in ciidamo soomaaliyeed oo soomaali ah ay hawsha qabanayaan laakiin waxaan arkayaa kaamirada warbaahinta soomaaliya oo qabanaysa ciidamo ajnabi ah oo jidkii maaragtay ku lugaynaysa waa laga leexiyey kuwa soomaalida macnaheeda waxbaa ku hoos duugan soomaalidu dalkeeda ayadaa iskale hadday hadda yani maarata isku sawirto in dalkii dad kale ay qabteenna dadkaasi dood bay la imaan doonaan wax kalayna sheegan doonaan annagu waxaan leenahay shacbiga soomaaliyeed oo aan dagaalamayn oo aan hubaysnayn waxay leeyihiin degtelin waxay leeyihiin mudnaan waxay leeyihiin xaqdowr waxa weeye horta waxaan dhihi lahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed kuwa booliska nabad sugidda inay shacbiga ogaadaan inay shacabkooda yihiin inay yani maaragtay u dhinkiyaan qofku meel waa ku noolaan karaa xaaladii doonta ha ku jirto xaaladii doonta ha ku sugnaado qofkaasi haddii lagu xiro maanta ama lagu dandareeyo ama lagu dhibaateeyo meeshaan maxaad ugu noolay maxaad halkaan u deganayd waxa weeye qofku nacayb uu qaadi karaa waxaan leenahay dadku waa in ay helaan dad ay ku soo ordaan dadka waa in la jeclsiiyo dowladsada dadka waa inaan la nabcaysiinin rusaha iyo astaanka qaranka waxa weeye dadku markay arkaan askari dhahaya qofkan maxaa lagu haystaa maxuu galay ma dembiguu horaan kula jiray maxaa laga rabaa waxa weeye askariga waa loo soo ordaya laakiin haddii askarigii intuu haraanti ku dhufto farantaysto dhibaato u geysto waa nacsiin qarannimo iyo yacni maaragta shacabkaas marka waxaan codsanaynaa annagu haddaan nahay xisbiga midnimada jamhuuriga soomaaliyeed waa ku dhex jiraa hawshaas dowladdu iyo yacni maaragta meelaha hadda ciidamadu ay tageen waa joognaa dad badan oo waxba gaarsan baa lasoo xirxiray oo lasoo maaragtay kaxeeyey oo xabsi u galay iyagoon wax dembi ah jirin keliyana la leeyahay waa la tuhunsan yahay waradayaalow sharciga yaan been laga sheegin yaan yacni maaragtay soomaalinimada been laga sheegin ninkan yacni maanta la leeyahay waxbuu noo qabtay yuu ka qabtay yuu u qabtay waa wax la isweydiin doono waxa weeye soomaalidu iyadaa wax wada leh laakiin dad kale haddii lagu sawiro oo la siiyo mudnaanta awoodda hawshaas adeero beritooda dood kale la imaanayaan waxaa qabnaa annaga haddii meel yani la qabsaday ciidankeenna iyo dowladdeenna iyo qarankeenna ayaa tegey oo meeshaas qabsaday maaha annaga afrikaan iyo ugandays iyo yani maaragtay dowladahan iyagu dantooda u jooga soomaaliya waxa weeye ciday yani maaragtay caawinayaan ha caawiyaan hadday laakiin isku sawiraan yidhaah annaga meeshaan qabsanay waxa weeye muran kalaa iman kara anagu marka waxaa gabnaa aragtideenu inay ku salaysnaato soomaalinimo inay ku salaysnaato waddankayga sidaan udhisi lahayn inay ku salaysnaato dawladda hadda jirta sidaan uga dhigi lahayn dawlad fiican oo lala xisaabtami karo waad og tahay baarlamaankii gudoomiyihiisii baa meel kasa taagan xukuumaddii oo aan baarlamaan lahayn waxbay isu saxiixaysaa madaxweynihii oo aan cid kale oo tala la wadaagta is jirin isagaa hormuud u ah hawshii qarankii dhammaan saddex nin ayuu yacni daba taagan yahay iyagaa yacni maad wax kasta ka hadlaaya odayaashii dhaqanka qayo inoo haray waa taasoo maanta waxa weeye waxaa la geeyey sambuul iyo meel weligood yaalooda inay maqlaan maaha ay ka tegin waxaa la soo tusiyey roog guduudan iyo meel buluug ah iyo yacni maaragtay waxdood ay samaysteen waan aaminsanahay iyaga laftigooda inay berri soo isgaarsiin yihiin waan aaminsanahay inay hadda iyaga laftigooda diyaar u yihiin inay wax soo xulaan waan aaminsanahay inay iyagu haddeer isu haystaan inay siyaasaddii oo dhan ay mas-uul ka yihiin waxaana la yidhi mas-uulaan ka tihiin beritooda kuwa badan oo yacni maaragtay wax ku qasan doona iman doona dhaqanka iyo siyaasadduna waa kala gaar oo way kala socnaayeen inta soomaali ay islahayd oo kula daali doontaana waxay ahayd dhaqankaas isagina halkaasu ka busiriyey waxaynu ku aragna kulley waa arkaynaa laakiin waxaan sileenahay soomaalida yaan si madow wax loogu qaban soomaalida yaan si yani maaragtay hoose oo yani maaragtay aan la qaadan karin wax loogu qaadin ninka soomaaligaahi soomaali wey waa in sharaftiisa iyo dadkii uu sharaftiisa u howan yahay oo dhan uu matelo oo wadaniyad ay ku jirto oo uusan nina dhulka u seexan waddankiisana uusan ka dhigin waddan aan waddan ahayn oo aan dad lahayn oo waddankiisa uusan khiyaalin oo kitaabka uu ku dhaaranayo uu ka run sheego waxaan fileenaha markaas soomaalida ku toosi doontaa wax wanaagsanna soomaalida waa u dhalan doona insha allah
cali marka loo fiiriyo dadaalka faraha badan ee qaramada midoobey iyo beesha caalamkuba ay ugu jiraan sidii soomaaliya la badbaadi lahaa idinku xisbigiina siyaasadda gaar ahaan xisbigiina waad ka soo jeedisay haddaan arkaaye maxay tahay marka fikirka oo aad ku qabteen maxaa soomaali badbaadi kara haddii soomaalidu ay xisbinaysay oo qoloqolo iyo koox koox ay u socoto haddii markaas ay usoo gurmadaan midowda africa iyo beesha caalamku ay soo gurmadaan iyo turkiga oo haatanna magaciisiiye dalalka caalamka oo naafta ku jira isna usoo gurmado maxaa ku diidantihiin oo haatan oo udhaliilaysin idinka soomaali miya isxali kara ma nidaam baa haysin soomaali isxali kara idinka ha runtii waxaan rabaa in yani maaragtay la kala saaro qofka in aan isaga u daneeyo oo helkaga caawiyo iyo inaan ka danaysto oo aan isaga yani maaragtay mashruuc ka dhigto waa kala nool waxa weeye qaramada midoobey iyo wadanka wadamadaa hadda annaga noo yimid midna uma aragno dad soomaaliyeed inuu ka shaqaynayo waxaynaan ugu arkin waad og tahay ciidanka midowda afrika ka socda keliga hushaarka uu qaato waxay ku filan tahay saddex nin ama afar nin oo soomaali ah ayay ku filan tahay maxaa loo siin waayey mushaarkaas soomaali oo kan yani maaragtay la iigu keenay waxaan taaganahay ninka raba inaan wax noqdo ciidankayguu dhisayaa qalabkayguu dhisayaa maskaxdayguu dhisayaa waxaan uga baahanahay oo yani maaragtay aniga dad ma soo gadanaayo dadkii dadkiisii baa taagan laakiin inta qorshuhu uu yahay askariga soomaaliyeed magaalada u dhimanayaa boqol doolar baa la siinayaa markuu lix bilood joogaba hal mar kan midowa afrika wadankii yani maarata yimidna wuxuu helayaa bil kasta kun iyo dhowr boqol oo doolar adeer uma arko aniga taas wanaag iyo wax yani soomaali loogu danaynayo laakiin waxaan u arkaa in soomaali laga danaystay oo laga shaqaysanayo waa tahay marka iyo inka UN-ku iyaga ayaa yani maaragtay bilaalka ah hawshaas iyaga ayaa yani maaragtay ciidamadaas riixa dawladaha yani maaragtay iyo haya iyagaa riixa kuwa lacagaha maaragtay bixinaya marka iyagana waxa weeye waxbaa meesha ugu jira marka aniga waxaan qabaa dal iyo dad barwaaqo ah oo ilaahay maaragtay uu wax walba dhigay baan anagu dhex joognaa dadkuna waa dad sharafoo fiican oo sharafkooda iyo diintooda ilaashanaya dalkuna waa dal buuxoo barwaaqo ah uma baahnin midowda africa uma baahnin faragelinta un-ta uma baahnin yani maarata cid naga dhex adeegatee waxaan u baahan nahay dad la caawiya sufaayad keena fikir lagu kordhiya dhaqaale yani maaragtay haddaynu dhaawaan na siiya annaga wax walba oo maanta nagu baxa adeer iyadoo badeecahay dhex taallaa dhulkaagayna ka go-an tahay nin ninka ku haminayo ama turkiya ama midow africa ama un hadda waxku siiyaan kaaga haraya ma jirto waxa weeye ama baddaada ama berigaada ama hawadaada ayay ka go-an tahay marka annagu waxaan kasoo horjeednaa waxyaabaha yani maaragtay ku habboonaa lahaa in si khiyaano ahoo oo qarsoon soomaaliya loogu soo bandhigo laakiin hadda la isku kaawiyayo aad u jeedo in yani maaragtay qaran intaas oo sano madax banaani sheeganahayay in maanta ciidamo inta laga keeno kuwii deriska la ahaa oo jaalanku kala gasheeyey ama etoobiya ha haato ama kenya ha haato lagu fasaxay arigoodii geeloodii ugaartoodii maanta la baadi'iyey diyaarado lagu damqdanaynayo dad reermiyi ah oo maaragtay habaar iyo ku jira maaragtay rabi lahaa gargaar iyo dowladnimo u muujin lahaa dadki yan maaragtay wanaagka u muujin lahaa ay garaacayaan adeer wax doortaar wax wanaag maahan waa calaysanahay hadalkaygu waxa weeye hadda waa waa tahay guddoomiye ay haysaa marka waxaan jeclaan lahaa dadka u arkaya dhibaatada soomaaliya ku socota inay tahay wanaag iyo waxqabad annagu waa kasoo horjeednaa arrintaas waxqabadna ma ahan gargaarna ma ahan taariikhduna waa qoraysaa cid kasta oo arrintaas horgoosa iyo cid kasta oo arrintaas yani maaragtay wanaag ka dhigtana ma noqon doonto labaatan waa tahay ugu dambayntii guddoomiye marka loo fiiriyo sida siyaasadeed ee dalka soomaaliya ka jira haatan sidii badan baa yimid xujo fara badan baa timid maadaama dawladda kumeel gaalka ciidamadeedii iyo ma ay ku guulaystaba amniga guud ahaan ee gobolka banaadir iyo gobolada kaleetaba siyaasiyiin fara badan baa dalkii soo galay marka markaad fiirisa hadallada kasoo yeeraya madaxweynaha dalkaas uganda iyo beesha caalamkuna waxay si aada u doonayaan in dawladda kumeel gaalka waktiga u dhima ay dadargeliso inay soo abtirto howlaha ka haray sidii magaciisii ay usoo yeegaleeli lahayd qarankii qaabkii loo dhisi lahaa iyo doorasho la geli lahaa marka arrimaha haatan markaa aragtid miyaanay idinku idinku soo dhacayn in haatan shacbiga soomaaliyeed ay hiigsanayaan horumar iyo dowladnimo
waa maadsan tahay horta axdaafta waddanka ka jirta waad og tahay sanad ka hor yaabay ahaayeen haddeerta yaaba weye wax horta la rabo in lagu awrkaxsado yani maaragtay aan dan fog laga lahayn horta aniga xisbi ma dhahayo xisbi waxaa la yidhahdaa dad isu jiray oo aragti dheer oo yani maaragtay han siyaasada markaas koobka tagso aan lahayn oo yani siyaasada dalkaa markaa ka jirta iyagu ama yani dhaqaalaha la hadaan ama wax kastoo yani maaragtay xaalkooda uu yahay dalkooda iyo dadkooda la wadaaga habniyo loogu talagalay in dariiqa ay jeexeen ay ku socdaan laakiin xisbi lama dhigi karo nin qurba jooga oo ama ingiriiska ama maraykanka ama africa meel kaga dhawaaqay iska yimid oo raba inuu mansab siyaasadeed ku gaaro waxa weeye xisbinimo ma ah xisbinimadu shuruuday leedahay xeer bay leedahay siyaasi ah oo degsan xeerkaas wixii kolley yani maaragtay baarlamaankeenii baaba laga khilaafsaday oo isagu waxaa ku waday wixii hadda yani nidaam iyo xeer qawlaysana uma jeedno marka annagu hadeer waxa weye sida tirada badan aad arkayso waxba kama bedelanaa jabhadihii waddanka soo galayoo nin waliba markii dambe salka dhigay kama bedelna sababtoo ah ma arkaysid xisbi siyaasi ah oo xisbi kale oo siyaasadeed u yeedaya oo intay isu yimaadaan hadday aragti midaysan iyagu sameeyaan annagu wax badanaan gudal u dhignay wax badan aan isu baynay inaan kulligood midayno aan itijaah siyaasadeed la sameeyo laakiin meelo kale yani iyaga laftigoodu ay ka socdaanoo wax kale riman yihiin marka bal xisbiyada waa ujeednaa dowlad goboleedada tiradii ka badsi waa ujeednaa qarankii iyo yani maaragtay dal hagaagsanna waa wada rabnaa kulley kulley shacbiguna aragti buu leeyahay annaguna maaragtay afar iyo toban sano ayay jiraan wixii la doonaba hanala ku xamto laakiin annagu waxaan nahay xisbiis maashi ah oo aan hubaysnayn nabad wax ku doonaya haahebin wuxuu dhulka seexdo in biyaha loola talaabsado inta lagu kor socdo annagu waa sharaf leh oo waddanka iyaga iyo dadka iyaga iyo diinteeda ay qiimo leeyihiin inaan anagu siyaasadda la imaano goratiraam aan yani shacbigeena u jeedino baan yani ku samaysannahay hanka iyagu ma ahan beri baa doorasha dhacaysaaye yani xisbiinta ku dhawaaqdid doorashadaas kaga qayb gal ma aha hamid iyagu markii aad weydo amaad heshana meeshaas kaga tag xisbiga annaga waxa weeye waad og tahay intaan soo jiray hadeerna haddaan xil helno madaxweyne iyo haddaanaan helinba mar kasta shacbiga dowladdii ka jirta waa taageersannahay waana dhabeelaynaa wixii ay ku wanaagsan tahay waa ammaanayna waana yani maarata shacbigii waan ka nahay waan ka mid nahay dowlad in loo baahan yahay ayaanan anagu sharafta iyaga ah oo ku jiri karnaa ee haddii dowladnimo la waayo xisbinimo ma jirayso marka waxaan fiicnaanahay axdaabta waddanka ka jirtaaye inay fahmaan cidda ay isku profeshinka yihiin oo xisbiyada ah inay midoobaan oo kulmaan oo maaragtay isu ururiyaan ra'yigooda markaasna iyagu ay ninkii ay yani doortaan oo is yidhahda ninkaana dalka hogaamin kara ay tilmaamaan ama xisbiyada ha kuu jiro ama meel kale ha jiro ay dhahaan inagu axsaab ahaan waxaan qabnaa ninkii dalka hogaamin lahaa waa ninkaas ay farta ugu fiiqaan shacbigii shacbigiina ay matalaan si loogu nugsado qofka la hogaaminaya in yani maarata kalsooni shacab uu haysto haddii laakiin kaasa in la tiro oo xisbi waliba meel uu maaragtay maalin shir ku qabto oo iyagu aynaysa tiryaabanin midaysan waxay lamid noqonayaan jabahadihii kunka ahaayo xarkihii soomaaliyeed dhameeyey markii dambena mid waliba jirid iyo qabiil iyo jifo uu tegay bay noqonahayaan marka waxaan isleeyahay shacbiga soomaaliyeed meel kasta uu joogo waxaa fiican inay xaadisad qabiil iyo nibcays ay ka gudbaan wixii lasoo maray waa lasoo maray dalka maanta anagu ma qabno inuu yani xor yahay ma qabno in soomaali keliya maanta taladeedu ka go-do ma qabno inaan anagu yani maaragtay go-aan yeelan karno laakiin waa dadaalaynaa waxaan rabaa inaan niyadda laka niyad jebin oo anagu ninka dalka hogaaminaya aan tilmaano oo aan idhaahno hebel baa yani mudan oo la hogaamin kara shacbigana waa mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xisbiga milmada jamhuuriga cali maxamed nuuc simadile oo u waramayey barnaamijka albeega walaasiyada ee raadiyaha maanta